بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol siddeetan iyo kowaad min suurati shucaraa owfu lkayla walaa takunuu min almukhsiriin wazinuu bilqisdaasi almustaqiim walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum walaa tachw fi lardi mufsidiin واتقوا الذي خلقك واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين وعين كسو جرني في تفسير سورة الشعراء وعين أسو الدنبيسي وعين سوهيني قال ذي قوم اللوط qoladaas baa laga soo sheekeeyey iyo siday u beeniyeen mursaliinta iyo siday nebiyullaahi luud ugu hanjabeen sidii ilaahay u badbaadiyey nebi luud iyo ehelkiisii ilaa cajuusan fi lkhaabiriina mooyaane islaantaa duqdaa weyn mooyaane intii kale waa la badbaasi roob baa loogu roobeeyey dhagaxyo iyo cadaab wata waxaa ku sii xigay qisadaas oo inoo sii dambeysay qisadii nebiyullaahi shucayb asxaabul ayka nimankii la dhihi jiray nebi shucayb baa loo diray qoladaas iyaguna sidoo kale nebi shucayb markuu yidhi ilaahay ka yaabo oo aniga ee adeeca waxba idinku weydiisan maayo risaalada aan idin gaarsiinayo in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin baa nebi kastaaba wuxuu abbaarayaa qoladaas meesha ay mudan yihiin in lagala hadlo ama arrinka ay ku liitaan oo la doonayo in laga laga hagaajiyo wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb awfuu oofiya oo dhammaystira alkayla beega awfu lkayla kaylka iyo beegga dhammaystira oofiya waa wax wax lagu beeganayey oo dadka xuquuqdooda kaylka iyo wasankuba waa isku mide u oofiye walaa takuunuu hana ahaanina min almukhsiriin kuwa mukhsiriinta ah ee nusqaamiya ee yareeya dadka markay wax u beegayaan ama wax u miisaamayaan mudafifiin baa la yidhaahdaa weylun lilmudafifiin kuwa nusqaamiya ee yareeya kaylka iyo beegga jawaankiiba raba inay wax kala haraan kiiladii raba inay wax kala haraan beeggii iyo koombadii doonaya inay wax kala haraan wasinuu wasna bilqisdaasi miisaan almustaqiim ee toosan miisaan siman ee hagaagsan ee toosan kaas wax ku wasna wasinuu wasna bilqisdaasi almustaqiim miisaan toosan ee hagaagsan kaasna wax ku wasna marka owfulkeyla markii la yidhi shayga haddiiba lagu amro dee cagsigiis waaba lagaa reebayba soo maaha waxaaba lagaa reebay hadaa lagu yidhi oofi inaadan wax nusqaamin wamaca daalika loogama harina waxaa la yidhi walaa takuunuu min almukhsiriina iyadoo owfulkeylaba laga fahmayba digniin weeye iyo taxdiir waxaa la yskaga digayaa in arrinkaa lagu dhaco wasinuu bilqisdaasi almustaqiim walaa tabkhasuu haka nusqaaminina annaasa dadka ashyaa'ahum shayaashooda dadka ashyaadooda ha ka nusqaaminina beegga iyo wasanka keliya maba ahaba ashyaada dadkao dhan biayi dariiqin kaana wadad kastaba uu yahayba iska ilaaliya taa iska ilaaliya hadday dhici tahay hadday dagi tahay hadday dulmi kale tahay inaad dadka waxyaalahooda nusqaamisaan ama ceebaysaan oo dadka ashyaadooda lama ceebeeyo qofku shayga uu wato ama leeyahay ama suuqa keensaday lama aflagaadheeyo lagamana niyad jabiyo waxaan yaa kaa gadanaya iyo yaa waxaan hadda raba iyo qof baa hadda tan suuqa la yimid iyo waxyaala hadallada noocaasoo qofkii shayga watayna dhibaataynaya wixiisina nusqaaminaya taa haddaysan beecba ahayne shayga halkaa iska maraya uu yahay dadka ashyaadooda lama aflagaadheeyo oo lama ceebeeyo akhlaaqda wanaagsan waxa weeyaan dadka ashyaadooda inaan la ceebaynin walaa tabkhasu nnaasa ashyaaa walaa tacow ha fasahaadinina fi lardi ardooda dhexdeeda mufsidiina xaalaatihim kuwa mufsidiin anwaacu fasaad noocay doontaba ha noqoto haddii wadada la gooyo qudaacu dariiq wadagoyneet hadday weerar tahay hadday xoola dhac tahay hadday boob tahay hadday xadi tahay walaa tacfow fi lardi mufsidiin waataquu waxaa ka yaabtaan alladii macbuudka iyo allaha khalaqakum idinka idin abuuray waljibillatana abuuray khaliiqadii iyo khalqigii alwaliina hore waxaad ka cabsataan waa hadal weyne alladii allaha khalaqakum idinka idin abuuray waljibillata wa khalaqa abuuray aljibillatana abuuray khaliiqadii ama khalaa'iqdii alwaliina almutaqadimiina horreeyey waxaalaal wixii idinka idinka horreeyeen allaha abuuray aljibilla alkhaliiqa weeyaan waxaa hadda looga jeedaa alumam assaabiqiin ummadihii horeeyey baa aljibilla alwaliin hadda looga jeedaa kama bayanahu dabariy fii tafsiirih waljibillata alwaliin war allahaa ka yaaba allahaas isaga ah ka cabsada oo ka yaaba intaa markii loo sheegay oo saa loo waaniyey oo ilaahay la xusuusiyey subxaanahu wa tacaala cabsidiis iyo waxa laga doonaya inay la yimaadaan ilaa aljibilla waxa weeyaan aljamcu dulcadad اlkaiir jamc tiro badan oo min annaas dad ah khalaa'iqdii hore wey walaqad adalla minkum jibilla kaiira fii suurati yaasiin waa naasan kaiiriin allahaa ka yaaba idinkana idin abuuray kuwaasna abuuray maxay ku jawaabeen intaa markii loo sheegay oo saa loo waaniyey loona wacdiyey hadalkan bay ku jawaabeen oo afkooda ka soo baxay qaaluu waxay dhaheen innamaa anta adigu min almusaxariina baa ka mid tahay shucaybu kuwa aad loo sixray masxuuriinta sixir badan ku celcelisa lagu sameeyey ilaa caqligaadii uu ka qaalib noqday sixirkaas oo caqligaadii laga qaalib noqday kuwaasaa ka mid tahay mubaalaqada almusaxariin wamaa anta manatihid ilaa basharun binu aadan oo milunaa annagoo kale ah insaanun milunaa binu aadan annagoo kalea baa tahay lasta birasuulin bay uga jeedaan rasuul ma tihid wain naunnuka wa inuu shani ah nadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa la min alkaadibiina inaad ka mid beenaalayaasha beenaale inaad tahay been noo sheegaysa rasuul ilaahay baan ahay markaadna leedahay inaa been aad noo akhriyaysa wain nadunnuka la min alkaadib waxaa dhibaato la mariyey ambiyada ilaahay iyo rususha ilaahay iyo qaabkii lagulaha macno hadlay waa lanoo laynoo caddaynaya waxay ku dhaheen oo kale fa asqid rid calaynaa dushayada kisafan qidcooyin kisaftaasoo min asamaay samada xaggeeda ka ahday nagu soo daadi qidac cirka ka ah xagga samada ka yimid oo cadaab ah gabalgabal ah nagu soo daah oodan nooga soo qaado dushayada ku soo ri waa beenin meesha ay ka gaareen in kunta haddaad tahay min asaadiqiin kuwa runta sheegaya waxa aad leedahay haddaad ku run sheegaysa waxay arrinkaa u leeyihiin waxay fogaysanayaan oo aysan marnaba rumaysnayn inaysan marna arrintaa dhacayn cadaab imaanayn marka marnaba haddaysan imaanayn haddaad run sheegaysa car noo keen bay leeyihiin waxay uga jeedaan haddii arrinkaasi imaan waado xujaannu xujaynay shucayb oo wixii waa keeni waaye markaasaa nebi shucayb waa hadlo qaala wuxuu yidhi nebi shucayb rabbii aniga rabbigaybaa aclamu ku ogaal badan oo og bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan oo shaqaynaysaan acmaashiina ilaahay baa haddii aad tihiin kuwa mutaysay cadaabkaa aad sheegaysaan wuu idinku abaalmarinaya markuu idinku abaalmariyo oo idinku ridana ilaahay idinma dulmin haddaa ciqaab iyo cadaab nooc kalaa mudateenna hadda kisafa min asamaai haddaa kaa mudateen cirka in laydinkaga soo daadiyaa dee rabbi aclamu biku ilaahay baa idin og rabbi aclamu bimaa tacmaluun kaa haddaa mudateen ilahay baa idin og nooc kale haddaa mudateenna ilaah baa idin og fakadabuuhu waa beeniyeen nebi shucayb bay beeniyeen fa akhadahum waxaa qabtay iyagii cadaabu yowmi dullati dulla cadaaba yowmi dulla dalladda dallaayadda ama dalladda yoomkiis yoomkaa cadaabkiisii ayaa qabtay cadaab daran baa qabtay wey dulladu waxay ahayd daruur baa haraysay iyagoo aada u qoraxaysan markii hore qorax daran baa lagu sii daayey markaasa oksijiinkiibaa ku xirmi gaaray neef inay neef aariyaq helaan waa cabureen guryihii bay ka soo baxeen bannaankii iyo baadiyihii bay usoo baxeen ila albariyati alsaxraa albaadiya guryihii haddii lagu caburo dibaddaa loo soo baxo daruur baa la soo dira ilaahay soo dira markaasay qoraxdii ka soka madho hoos iyo harac bay siisay markay hooskaa siisay daruurtii oo ay arkeen qabow bay heleen naadaa bacduhum bacdan waa isku dhawaaqdeen war hooskaan imaada meeshii bay iskugu yimaadeen markay hoosteedii daruurta ku soo urureen baa ilaahay naar ku soo dira dab baa lagu shida waa la gubay dhammaantood cadaabkii ugu darnaabaa ku dhacay marka cadaaba yowmidulla dalladii dallaalintii loogu hareeyey daruurta ahayd yoomkaa cadaabkiisa kaa maahay cadaabyo kalena way soo mareen sida idaafada aad ka garanaysa cadaaba yowmidulla innahu cadaabkaas ilaahay wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday cadaaba yowmin maalin cadaabkii yoomkaasoo cadiimin weyn maalin weyn oo daran cadaabkii buu ahaaday ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika kaa isagaa dhexdiisa laaayatan inna fii daalika kaa dhexdiisa waxaa ahaaday laaayat aayad weyn iyo cibr wama kaana agaruhumna ma ahaanin muminiina kuwa rumaynaya waina rabbaka rabbigaana lahuwa ilaahay alcasiizu baa markasta la hormaraya ilaahay waa mid casiiz oo qaalib alraxiim ilaahay waa mid naxariis badan ilaa hunaa yantahi aakhiru lqisas asabc toddobadii qisoo suuraddu sheegtay halkaasi ku dhammaatay halkaas taasaa lagu soo gebagabeeyey qiso kasta ina fii dalika laaayatan wamaa kaana akaruhum muminiin waina rabbaka lahuwa alcasiiz raxiim baa lagu soo gebagabeynayay halkaasaa toddobadii qiso ku bilowdeen ku dhammaadeen ee suuradda lagu soo tilmaamay waxaa loo noqonayaa marka hadda qur-aanka kariimkaa baa laga hadlayaa sida suuradduba ugu bilaabatay bilowgeedii baa laisku majiiraya hadda oo lagu noqonaya taas baa markaas dib loogu noqonaya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa innahu qur-aankaani latanziilu rabbi اlcaalamiin caalamiinta waa maasi wallaahi wax allaal wixii ilaahay ka soo haray rabbigood rabbigaa soo dejintiisi wey qur-aankan waa mucjis rabbul arbaab baa soo dejiyey nasala waxaa la soo degay bihi qur-aanka alruuxu ruuxdii alamiinu aaminka ahayd waa melku jibriil amiinu samaa amiinu waxyihi jibriil calayhi salaam baa la soo degay calaa qalbika qalbigaaduuna kula soo degay nebi allow qalbiga oo waaba nebiga qalbigiisaaba qur-aanka la dhex dhigayeyba qaabku qalbiga nebiga uu kula soo duldegay dee ilaahay baa oge waa lagu sugay qalbigiis calaa qalbika litakuuna inaad ahaato nebi allow adigu baa saas lagula soo degay qur-aankaasoo jibriil ugula soo degay nasala bihi ruuxul amiinu ku xiro litakuuna inaa ahaatid min almundiriina kuwa diga inaad horta qur-aanka xafidid uguna digtid ummadda iyo weliba kuwa mukadibiinta bilisaanin buuna ku soo degay litakuunada meesha ku xidha iyana ku xiro nasala ku xiro nasala bihi ruuxu lamiinu bilisaa aruuxu lamiin bilisaanin lisaankaasu carabiyin carabi loo nisbeeya mubiinin cad buuna kula soo degay lisaan carabiya oo fasiix ah oo lisaanu quraysh ah baa lagu soo dejiyey qur-aanka oo jibriil loogu soo dhibay saysan cududaar u helin oo dhihin maba aanan garanayn luqadan oo aysan u dhihin maa faa'iidatu kalaamin laa nafhamuhu hadal aanan fahmayn faa'iidadiisu maxay tahay intay dhihi lahaayeen baa lagu soo dejiyey bilisaanin carabiyin mubiin ibnu kaiir wuxuu yidhi waxaa macnuhu weeye anzalnaahu bilisaani alcarabiyi alfasiix alkaamil ashaamil qur-aanka kariimka cajab badan liyakuuna bayinan waadixan qaadican inuu noqdo bayaan cad oo goynaya lilcudri iyo muqiiman lilxuja xujada oogaya daliilan ila almaxaja iyo wadada toosan ee dhagta ummadda ku hagay almaxajat albaydaa soo maha layluhaa ka nahaariha laa yasiqu canha ilaa haalik qur-aanka kariimkaah cajaa'ibtiis baa si quman laynoo ku tilmaamaya qur-aankii wakaas marka bilisaanin carabiyin mubiin haddaba fiiriyo hadda luqadaani waa luqa cajab badan nasala wuxuu kula soo degay bilisaanin carabiyin mubiin halkaa ku xira allisaan waa aalada iyo qalabka lagu hadlo qur-aankaas kariimkaa aayaddu waxay caddaynaysaa baa la yidhi qur-aankii in la soo dejiyay isagoo carabiya niman baatiniye la yidhaahdaa jiro waxay leeyihiin markii hore qalbigiisa inta la dhigay isagoo aan luqo iyo lisaan iyo carab midna lagu sheegi karin baa kabacdi carabkan carabiga ah laga sii dhigay warashaa maahay ka daaye wahaada faasidun mukhaalifun lilnasi walijmaaci haddii sidooda la raaci lahaa farqiba ma lahaadeen qur-aanka iyo xadiisulqudsiga farqiba ma dhexeeyeen aayadda waxaa ku sugan baa la yidhi tashriif sharifid liluqati alcarab calaa kayriha luqa alcarab inay ka sharaf badan tahay luqadaha kale marba haddii qur-aanka kariimka lagu soo dejiyey marba haddii mubiin lagu magacaabay walidaalika sidaa darteed bay ikhtaara haadihi luqa waxaa walidaalika sidaa darteed waxaa loo doortay luqadan liahli iljanna luqatu ahliiljanna oo ah luqa alcarab luqa alcarabiya ilaahay wuxuu u doortay ahlujannaha luqadan ummadaha kale dee ahlunaarku markaa wax kale ku hadlayaan luqat alcajambayba ku hadlayaan baa lihi sufyaan baa wuxuu yidhi waxaana soo gaadhay dadku inay ku hadlayaan maalinka qiyaamada intaysan jannada gelin luqada saryaaniyada la yidhahdo jannada hadday galaan carabiya ku hadlayaan su-aal haddii la keenoo la yidhaahdo war qur-aanka kariimka waxaa la yidhi carabiyan mubiinan bilisaanin carabiyan mubiin luqado kalaana ku dhex jira lafdi farisi ah haddii lagu arkay sijiil oo kale oo lafdi ruumiya lagu arkay sida fasurhunna oo kale ilayka oo lafdi arminiya lagu arkay sida fii jiidiha oo luqo kaloo saryaaniye la yidhahdo lagu arkay sida walaata xiina manas oo mid xabashiya lagu arkay sida kiflayni iyo kuwa la midkaa lisaan carabi mubiinna la yidhi seebay noqonaysa waxaa la leeyahay carabtu markay isticmaaleen kelimadka hadda aa sheegtay kelimaadkan oo macnaheedii bayaan iskaga noqday waxay kelimaadkan iska noqdeen bimansilati luqati alcarabiya luqada carabeed oo kale iska noqdeen alfaqiih abuleyf imaamku weynaa a'imadoo kale uu la sameeyah madabkiisaan la diiwaan gelina wuxuu yidhi waxaan ogow iclam biana alcarabiyata lahaa fadlun calaa saa'ir alsina inta carab iyo luqo lagu hadloo dhan carabiyadaa ugu sarraysa faman tacallamahaa qofkii barta ow callama kayrahu cid kale sii bara fa huwa ma'juur luqada carabiga uu baray ajar booba helayaan lianna allaha tacaala anzala alqur'aana biluqati alcarab middan faarisiyada waxaa la leeyahay dee iyaduna inta kale ay dhaantaa marka halkan waxaan uga soconnaa luqadan noocaasa dadkii waa inay bartaan haddii dadkii luqadiiba aan ihtimaam la siin oo khudbadii luqo kale loogu akhriyo iyadoo carabigii lagu akhrin karo khudbooyinkii oo hadalkii laga daayo seebay dadkii qur-aankii u fahmayaan luqadiiba ihtimaam siin mayaan erey ku cusub heli mayaan erey garanaysaa macnihiisa ay faa'idaystaan heli mayaan waxa weeyaan lianna qur-aankan dhan dee waxaa lagu fahmayaa luqadan lagu soo dejiyey in la yaqaan oo la barto haddii marka wax kasta la saaro ka hadli mayno luqo hebel ma lagu khudbayn karaa mise laguma khudbayn karo taa waa mowduuc kale laakiin luqadan waxay u baahantay ihtimaam in la siiyo oo dadka lagula hadlo oo loogu khudbeeyo oo la baro la fahansiiyo bay u baahantay waxay leeyihiin culimmadu wax badan haddii luqado kale dadka loogu khudbeeyo waxay sahlaysaa dadku inay ka fogaadaan fahamkii luqada carabiga iyo baahideedii iyo fahamkii qur-aanka bilisaanin carabiyin mubiin wa innahu qur-aanka sheegidiisu la fii zuburi اlأwaliina la mawjuudun qur-aanka warkiisa iyo xuskiisu wuxuu ahaa mid joogay fii zuburil awaliina kuwii hore zuburtoodii iyo kutubtoodii ambiyadii hore baa lagu xusay qur-aanka qur-aanka o dhan baa ku yaallay maaha waa lagu sheegay wey waa lagu soo xusay qur-aanka kariimka wa kaas wainahu la fii zuburil awaliin qur-aankii wa kaas marka aayaadkaani qaabkaas bay u caddaynayaan ilaahay wuxuu yidhi awalam yakun lahum aayatan ma iska qafloobeen ma qafli iskaga jiraan awalam yakun lahum muwaysa awalam yakun mawaysan u ahaan lahum xaalay iyaga u ahaatay aayatan aayad mayaysan u ahaan an yaclamahu inay qur-aanka ogaadeen culamaau bani israa'iil reer bani israa'iil culamadoodii xataa inay ogaadeen mayaysan ku filnaan waxaa la yidhi awalam yakun waxawey lahum xaale aayatan khabarkii kaanada ka dhig an yaclamahuna waxaad ka dhalaalisaa isimkii yakun oo bimacnaa waxay noqonaysaa awalam yakun mawowsan u ahaan cilmu culamaa'i bani israa'iil an yaclamahu antaa ka keeno cilmu culamaa'i bani israa'iil reer bani israa'iil culimmadoodii cilmigoodii mawuusan u ahaan lahum iyaga aayatan aayad ogaadeen gaaladan maka jooga mawaysan xataa taa ku fahmeen qur-aanka sixadiisa iyo xaqnimadiisa an yaclamu inay ogaadeen culamaau bani israa'iil niman dhowraa jirayo aada cilmi u leh say waa ogaadeen say way rumeeyeen cabdullaahi binu salaam baa ka mid ahaa wartaama waysan ku filnayn iyagu waa carab oo luqadoodii baa lagu soo dejiyo kuwo kale oo kutubtii hore yaqaanay baaba sidaa ku ogaaday ilaahay wuxuu yidhi walow naزalnaahu haddaan soo dejin lahayn qur'aankan kariimka calىa bacdi اlacjamiin kuwa acjamiintahay cajamiga ah barkood haddaan kusoo dejin lahayn qur-aankan kariimka waa kuwe cajamigu alladii laa yaqdiru cala atakallumi bilcarabiya qofkaan awoodin inuu carabiga ku hadlo hadduu doono carabba ha u dhasho aamaaha waxaa la yidhahdaa cajamiga midkaan carab ahayn hadduu doono luqada ha yaqaane aan u dhalan aan u dhalan ama waa u dhashaye waxa weeyaan luqadiibuusan si fiican u aqoon intaba waa lagu sheegaa jamcu acjamiyin aladii laa yuxsinu lcarabiya rajulun acjamiyu waa ninaan faseex ahayn wain kaana carabiya waa la yidhahdaa midkaas rajulun cajamiyu ayru carabi ninkaan waa ajami carabi cajam min curbin wa min cajamin midkaan carab ahayna waa la yihahdaa wain kaana fasiixa lisaan luqada iyo waxeedoo dhan ba ha yaqaana hadduu rabo xoolahana alcajmaa waa la yidhaahdaa mayaraanka xataa qur-aankan haddaan ku soo dejin lahayn kuwaas calaa bacdi alacjamiin haddaan ku soo dejin lahayn oo faqara'ahu uu akrin lahaa kaasi hu qur-aanka calayhim dushooda maa kaanu maysan ahaadeen bihi qur-aanka mu'miniina kuwa rumayn lahaa kuwa aan luqadaba aqoon haddii inta lagu soo dejiyey arkaan iyagoo saa u babinayo akrinaya xataa ma ay rumeeyeen xataa ma ay rumeeyeen qur-aanka iyo mucjiza iyo midaan luqadaba aqoonoo lagu soo dejiyo iska akrinaya markay arkaan marna ma yeeleen waxay dhihi lahayn acjamiyun wa carabiyu ma qof cajamiga iyo iyo carabi baa laysku keeno sidii meelaha kale laynoo ku tilmaamay kadalika sidaas oo see ah haddi takdiibkaas beenintaas sidaa loo geliyey kuwa qalbigooda baanu salaknaahu takdiibka iyo beeninta u gelinay fii quluubi اlmujrimiina kuwa mujrimiinta qalbiyaashoodana saasoo kalean u gelinay laa yuuminuuna ma rumaynayaan bihi qur-aanka kariimka isagoo mucjisnimadiisu iska cadda xataa yarawuu ilaa ay ka arkaan alcadaaba cadaabka alaliima ee xanuunka badan markaas ay cadaab arkaan xayu laa yanfacahu laa yanfacu liimaan wey iimaan waxma taro mar haddii cadaabka yimaado rumaynta waxma tadho xataa yarow lcadaaba ilaa ay cadaabka ka arkaan alaliima ee xanuunka badan oo fayatiyahum cadaabku u yimaado baktatan si kada faja weyan walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aysan dareemayn laa yaclamuuna bimajiihi walaa yadruuna aysan ogeyn oo fayaquuluu marka ay yidhaahdaan waxay dhahayaan hal naxnu ma nahay mundaruuna kuwa loo koranay war mana loo koranaya xooga wakti yar mana la siin karaa mana loo ogolaan karaa saan u rumayno u fiicnaanno haddii la siin lahaana ma rumeeyeen ilaahay wuxuu yidhi afa bicadaabinaa ma cadaabkayagay yastacjiluuna degdegsanahayaan waa inkaar iyo tawbiiq iyo canan ma cadaabkayaga daran bay degdegsanayaanoo ay ma garanaysaa ay leeyihiin maa naloo keeno kuwan gaalada ah waa iyagi lahaa i'tinaa bicadaabin aliimi noola imow cadaab daran hadhow markay cadaabka yimaadana waxay dhahayaan hal naxnu mundaruun war ma naloo koran karaa awalna waxay lahayn maa la keeno ilaahay wuxuu yidhi afa bicadaabina mahanaga cadaabka yagay yastacjiluun kayfa kayf yastacjilu cadaaba haaulaai lmushrikuun kuwaan mushrikiintaa seebay cadaabka u degdegsanayaan u dhahayaan i'tinaa bicadaabin aliim hadhow markii la keenana ay u dhahayaan hal naxnu mundaruuna fayaquuluun hal naxnu mundaruuna kuwa la okoranaya ma naha xoogaa muddo koobana kuwa la siin kara ma nahay ay sidaa yidhaahdaan darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab